shirkan muhiimada gaar ah nooleh haddaan nahay hay-adihii amniga oo runtii uu prime ministerka fikrad ka soo baxday ay tahay gudihoosaadkii oo arrimaha bulshada golaha wasiirada inta iyo maamulka gobolka banaadir runtii waa farxad weyn weeye haddii ilaahaydna waxaan rajaynaynaa mudane prime minister in arrintan naloo sii wado oo la ballaariyo annagana amni ahaan waxaan rajaynaynaa inaan qaybta aan nooga aadan aan ka qaadano kelmaduu yaraa xoogaa ay taabataan marka oo ahayd yani in loo baahan yahay si qaraxyada loo ogaado eeya dhinacaas waxaa ka yeeray markaa dhinaca dadweynaha marka dadaa dadaa jariiracooday oo markii ay maqleena xoogaa sidaan dhehen laakiin runta marka farsamo ahaan loo hadlayo qarax qof bini aadan ma sheegi karo waxaa sheegi kara ilaaha ku manaysta marka marka ma aha adiga inuu eyga masaajid kula galaya ma aha inuu weyse kaa jibinaya ma aha baabuurka u dhawaana marka runtii waxyaalaha oo aan soo wadno haddii ilaahay idme ee lagu horumarinayo amniga idinkaa qaybka ah amniga idinkaa iskale